subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada waaweyn warka subax madaxweynaha jubbaland oo xalay kulan gaar ah la qaatay xildhibaanada cusub ee maamulkaasi taliska ciidanka booliiska oo sheegay inay gacanta kusoo dhigeen askar israsayna ku dhex martay magaalada marka dadka ku nool xaafada ka mid ah degmada dharkiiley oo qaati ka taagan dhibaato ay ku hayaan kooxo ciyaal weero ah ra-iisul wasaare rooble oo beesha caalamka kala hadlayay qorshaha dhaarinta xildhibaanada cusub ee labada aqal gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo shaaciyey xilliga rasmiga ah oo ay dhacayso dhaarinta xildhibaanada labada aqal ra-iisul wasaare rooble oo la kulmay guddiga doorashooyinka heer federaal taliyaha cusub ee booliska beledweyne oo xilka kala wareegay taliyihii ka horreeyey
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaayo warkeenna subax iminkana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan taliska booliiska soomaaliya ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen israsaaseyn shalay ku dhex martay magaalada marka ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya taliska ayaa waxa ay sheegeen in gacanta lagu hayo ciidankii ka dambeeyey israsaaseyntaasi iyo sidoo kale shaqsiyaada ku lug lahaaya in halkaasi dirurta ay ku dhex marto labada ciidan afhayeenka booliiska soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan xubnahaasi sidoo kalena ay ku raad joogaan kuwo kale oo dembiilayaal ah
isla caawa inuu yaalo kiiskiisa oo eedaysane dhibane iyo wax kastana la waafajiyey in gudaha xarunta baaris dembiyada la keenay taasi waxaan ku bogaadinayaa maamulka iyo dhammaan saraakiisha amniga ee gobolka shabeellada hoose waxaan rabnaa bulshada gobolkaas ku nool iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba inaan u sheegno in laga gudbay wixii ahaa aana qabiil iyo isku dagaalan qabiil iyo nooc isku duulid qabiil maanta waxaynu taagannahay casri loo gudbay inay ummadda wada noolaan karto oo la wada jiri karo waxaan rabnaa cid walba oo dacwo qabta ayadoona qoriga aadin ha aado saldhigga booliiska ee ku dhow haddii ay ka gaari weyso xarunta maamul maamul iyo madax ay joogto ay kugu dhow inaad gaarsiisato kiiskaaga cid alla ciddii isku dayda inay aana qabiil mise qaab qabiil wax u weerarto waxaa la waafajin doonaa sharciga sida caawaba ay hormuudku u noqdeen maamulka gobolka shabeellada hoose ciidankooda wada jira nimankii dembiilayaasha ahaa ee labada dhinacba ay ugu soo simeen xarunta baarista dembiyada guddoomiye waa kaaga mahad celinaynaa waxaan diyaar ah oo isla caawa soo howlgalay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo aan u mahad celinaya guddoomiye shuute iyo tiimkiisa oo ayaguna isla markiiba kiiska baarista ugu dhaqaaqay xerilaalintii iyo hoggaanka baaris dembiyada waxaan rajaynayaa inay ku cibro qaataan dadka hadda qoriga uu garabka u suran yahay ee rabaa qaab aana qabiil ama ujeeddooyin gurcan inay u isticmaalaan walaale waxaan kaaga digayaa inaad qorigaaga u adeegsato qaab qabiil waxaad u adeegsan kartaa qaab ka wanaagsan oo aynaad la shaqayso ciidanka ammaanka uu guddoomiyuhu hormuud u yahay oo garabkayna taagan yahay gobolka shabeellada hoosena waxaan rajaynayaa gobolka ugu nabadda badan inuu noqdo sababto waa gobol bulsho badan waa gobol wax soo saar leh waa gobol soomaaliya ay ku tashato waxaan haddaba u digaynaa dadka qoriga uu garabka u suran yahay ee ku foogan inay qaab qabiil ama nooc kale ay u dagaalamaan cimriqaata kuwa caawa yaala c i d gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo gudoomiye ku-xigeenadiisa iyo ciidanka ammaanka gobolka shabeellada hoose sida cadaaladda leh garashada leh ay dembiilayaashii ugu soo wareejiyeen xarunta baarista dembiyada isla maanta afarlabaatanka saac gudahoodii ay u keeneen xaruntii maxkamaddii ula wadaageen dhan walba gobol walbana waxaan ku bogaadin inay noocaasi u sameeyaan
madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam maxamed mudoobe ayaa xalay waxa uu kulan xasaasiha la qaatay xildhibaanada labada aqal ee dhowaan lasoo doortay ee maamulka jubbaland ku matali doona baarlamaanka kow iyo tobnaada axmed madoobe oo jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan kuraasta taalla magaalada garbaharey ee gobolka gado iyo sidoo kale arrimo kale oo ka taagan arrimaha doorashooyinka ilaa iyo haatan laysku mari layahay axmed madoobe ayaa waxa uu sheegay in in aysan macquul ahayn doonista qaar ka mid ah beesha caalamka ay rabaan in madaxweynaha jubbaland iyo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday farmaajo ay kala qaybsadaan xildhibaanada kasoo baxaya gobolka gado islamarkaana waxa uu sheegay in matalaada ay iska leeyihiin dadka deegaanka ee kasoo jeeda gobolkaasi
waxaan u malaynayaa saddexdii shantii sanaan hadda soo dhaafnay hay-adihii laba hay-adood shaqadooda hal hay-ad baa qaadatay hal hay-ad yaa waxay qaadatay laba hay-adood shaqadoodii garsoorna ma shaqaynaynin oo caqabado badan buu la kulmay baarlamaankuna waxaan odhan karaa baarlamaan ma ahayn shantii sano baarlamaankii shaqaynay doorashadii hal sano iyo siyaado maanta ay dhaaftay wakhtigeedii oo weliba loo sii ciil qabo inayna doorasha dhicinba waxaan gallay sannado shabaabkii uu noqday awoodda sare ee gacanta dowladnimada waxa iyagu gacanta ku haya araway qabka laga hadlaya dadkii wax sheegaya maanta halkeen ku dhacnay waxaan maanta gaadhnay dowlado sheey intii lasoo qaatay in la yidhaahdo hebel la iisoo dila hebel saa iisoo yeela halkaasaa dowladnimadii soomaaliya iyo qabkii soomaaliya halkaasu maanta gaadhay waa hay-addii sirdoonka iyo amniga waa hay-adda laga sugayay in iyadu waxaa qofkaan intay hoos ugu sheegtay in iyadu xal ka gaadho raadiso ceebta ka dhacday maxay ahayd kuway ku sheegayeen baa yidhi qofka xataa ma naqaano maahir weliganaa maanaan maqal bayra maa shaydnaa maalikaada wax sheegi xataa maanaan maqal away dowladnimadii away amnigu away waxaa laga hadlayaa ciddii la xisaabtamayad waa baarlamaanka intaasoo dhan ay ku joogaan shaqaalihii rayadka ahaa markay intaas noqon waayaan stakeholder yaa noqonaya stakeholder ani ma garanaya kuwa halkaan joogaa maanta iyagu matalaya xildhibaankaan qaadanaya anu seen odhanaya xageen geynaya waxaan diyaaru nahay free and fair election in loo sameeyo lixiyo tobankaa kursi international community iyo cid waliba inay timaado laga soo wada qayb qalo oo kursiga ugu yar haddii la doono toban qofa ku tartanto laakiin kursi aniga axmed aan qaadanayo oo aan ku gorgortamayo le adna cali si adna cumar qaado absolutely ma aqbalay waxaa wehelisa ma doonayo kuraastaas inay doorashada ka hadho hal kursi buu ahaa shalay waxa aan diiday ee aan ku idhi haddii kursigaasi doorashada geli waayo oo markaa aan xilligaa madaxweynihii jiray laysku qaqabtay kontonka kale ha soo noqoto sababtaasaa lagu dhaariya maalinta doorashadu dhacaysa war hal kursi baan dee ma lixiyo toban kursi baan ogolaada ha lagu celiye waa lagu celiyey bal kuwan aan la qabanin ee ergada la iigu imanayo ee laleeyahay aan idiin qaybino maxay ma garan kara macnahaas waxay noqonaysa waxaan rabaa markaa barnaamijkaasi inaan u qaadano sida uu yahay waxaad matalaysaanna jubbaland waad ka tegaysaan ma matali doontaana soomaali waad matalaysaanoo xildhibaano kale aad u tegaysaan laakiin oday oday iyo habarhabar iyadoo jirto wixii stateka iyo shaqada qofka deegaan doorashadiisii ku saabsan waa wuxuu si kale uga shaqayn karo laakiin tii weyneyd baa lunsan maanta
dadka ku nool xaafado ka mid ah degmada dherkiinley ee gobolkani banaadir ayaa waxa ay qaatii ka taagan yihiin dhibaato xoogan oo ay ku hayaan kooxa ciyaal weera ah faadumo cabdulqaadir xasan ayaa ka warramaysatan aydala hadlayo waxaan ku suganahay waaxda labaad laantii saddexaad gaar ahaan agagaarka ah ceel sablaale ee degmada dharkeenley ee gobolkani banaadir siday idiin muuqata guryaha ku yaala halkan dadkii deganaa waa ay ka qaxeen qaarkood waxay qaxeen galabkii ilaa maqribkii intii u dhexaysay ee afurka sababta la xiriirtana waxa ay tahay in laga qaxay ciyaalka weerada ama warafka sida dadku ay u yaqaanaan maalmihii u dambeeyey si aad ayay ugu soo badanayeen degmadan dharkenley ee gobolka banaadir qeybo ka mid ah waaxyaha degmadanna dadka degan dhibaato xoogan ayay ku qabeen kuwaas oo ka cabanayay una baahnaa in ciyaalkan weerada laga qabto laamaha amniga gaar ahaan taliska saldhigga degmada dharkeenley waxa ay sameeyaan howlgallo ku aadan sidii ay ku soo afjari lahaayeen ciyaalka weerada balse dadka deegaanka oo aan xog wareysanay waxay sheegeen in dadkan soo qaadaya weerarka aysan ahayn ciyaal baa yihiin dad aada u waaweyn dadkan hadda waxay u qaxeen waxay tahay cabsi la xiriirta in mar kale ay halkan dib ugu soo laabtaan maadaama xalay halkan lagu dilay saddex qof hal qof oo haweenayana ay ku dhaawacantay xitaa saddexda la dilay waxaa ka mid ahaa wiil dhallinyarada oo ciyaal weerada ka tirsanaa qaarka hadda guryahooda ku jira waxay ku jiraan cabsi iyo walwal xoogan sida hadda idiin muuqato gurigan markaad fiiriso dhaawacyo ayaa ku yaala taasoo ah in ciyaal weerada ay u geysteen keliya waxaa hadda halkan ku nool aabbihii gurigan deganaa oo ciyaalkiisii iyo familkii kale waa uu ka qaxsaday degmo kale ayuuna geystay sababta ayuu inooga qeexay xilli warbaahinta dalson uu la hadleeyey in dhibaatada ciyaal weerada ay tahay mid ku soo badanaysa degmada narkeley oo ka mid ah toddobiyo tobanka degmo ee gobolkani banaadir jiingadan waxaa saas yeelay iyo albaabkan ciyaalka weerada ciyaal la yidhaahdo oo toorreeyey baan galistaa meel laga soo diray anugu ma aqaano cid adeegsata ma aqaano xaafadaanna waa dharkeenley ka mid tahay waaxda labaad laanta saddexaada la yidhaaha herkayba qaxeen xalay qaxeen waa beryi jiraan anna xaafadda iyo alaabta inaan waardiistaan maaragtay anugu tala gala maanta dheer qaara qaxay hadda gabadha iga soo horjeeda fiidka qaxdaan malayna gabadhan oo oo hadda iga soo horjeeda halkaasaan kula hadlay waxaan ila baay waxba ha qaxin arrintu inay soo ficnaataa laga yaaba haddii ala idmo marka ha qaxina idhi inay qaxday in kale ma qaran gurigan galay waa iska xirtay marka maya ciyaalku aniga hadda kula hadlayo hadda ka hor saddex maalmood weera gala mana soconayso waa ku dilaa hay dilin wax layidhaa ma soconayso haddaad galabta galo walba ii timaad oo i disho oo galo walba ii timaad oo i disho anna waa xanaaq ah wixii aan qaban kara qabanaa anoo cero le oday ah aan saddex galbood hadda ka hor weera wax ka gala marka wiilkaygu ciyaal weera ka mid ma ahan laakiin guriga marka loogu yimaado muxuu samaynaa waa isdifaaca darteed sabab ciyaal weera darteed waa rag waaweyn ciyaal yarar ma ahan rag nagalaha ku jira oo ilaahay og yahay rag waaweyn waaye haddaa aragtid haddii lugtuso waad yaabee in halkan aan taaganahay ayay ahayd goobtii xalay ee shaqaaqadu ee ka dhacday ee saddexda qofood meydkooda laga qaaday ee guryaha ku yaala ee goobtani mid ka mid ah ee waxaa ku jiray oo kuna dhaawacantay qof haweenay ah dadka ku nool halkan waa kuwo badi cabsi ka qaba ciyaal weeradan kuwaasoo dadku ay sheegeen inay ku dagaalamaan hubabka noocyadiisa kala duwan sida tooreeyo iyo seefaf balse hadda waxay u kala jabisan yihiin ciyaal weeradan laba kooxood meelo dhaadheer ayayna ka yimaadaan waxaana ku kala dhexe jira sida wararka qaar aan ku helayno ciidamo militari ah oo labada dhinac u kala safan faadumo cabduqaadir raadi ay tiviga dalsan muqdisho
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa waxa uu beesha caalamka kala hadlay arrimo ku aadan dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda ayaa la wadaagay wakiilada beesha caalamka inay ka go-an tahay dhammaystirka doorashada dalka islamarkaana maamulka jubbaland iyo hirshabeelle waa maamulada jubbaland iyo hirshabeelle ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay kusoo gebagabeynayaan doorashada golaha ee shacabka rooble ayaa beesha caalamka uga mahadceliyey garab istaaga geedi socodka hanaanka doorashada dalka iyo sidoo kale habka ay dhankooda uga gacansiinayaan waxaana uu shaaciyey in bishan abriil la qorsheynayo dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya horey guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal ayaa shaaciyey in shahaadasiinta waa inay shahaadada qaateen xildhibaano kor u dhaafaya laba boqol oo xildhibaano kuwaasi oo isku darkoodu ay noqonayso amase ka kala socda labada aqal ee aqalka sare iyo sidoo kale aqalka hoose warkii oad kala socoteen dhegeystayaal radio dalsan waana intaa ciddii warkayagu soo waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel